saar ciidla nuuraad mahadsantiin adigii bahda v o a waxaanu bilownay tijaabada nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada hargeysa waxaanu soontahay saara in laba qaybood baa mashruucaas amba laba weji wejigii koobaad waxaa la furay oktoobar labiyo laba kun iyo labaiyo labaatan waxaana ka faa'idaysatay bulsho runtii aad u fara badan waxaa saddex laabnay biyaha magaalada yimaada waxaa la milaabmay dadka khasabadda u xidhan tahay waxaanay noqdeen biyaha khasabadu biyaha ugu badan ee lagu isticmaalo magaalada hargeysa iminka maalintii dhaweedan biyaha ka xidhnay magaalada muddo saddex cishaa waxaanu isku xiranay nidaamka biyogelinta cusub ee magaalada hargeysa laga hirgeliyey oo ah boqol iyo lix iyo lixdan kilomitr oo bayba iyo afar kaydoo waaweyn oo cusub oo ku kala yaala degmooyinka waaweyn ee magaalada hargeysa ayaa lagu xidhiyey infrastructureka ama kaabayaasha cusub baa lagu xidhiyey beebka weyn ama dhuunta weyn ee biyaha ka keenta eelasha hargeysa ay ka cabto ee ku yaala deegaanka gadeble haddana waxaanu bilownay maadaama laisku xidhay labadii nidaam ee kala duwanaa nidaamkii magaalada biyaha keenayey iyo kaabayaasha cusub ee magaalada hargeysa gudaheeda laga hirgeliyey waxaanu bilownay tijaabada kaydadkii cusbaa ee laga hirgeliyey magaalada hargeysa waxaana ugu horeeyoon hadda buuxinay keydka weyn oo noqon doona keydka dhexe ee magaalada hargeysa ee biyaha gaadhsiiya kaydadka kale ku kala yaala axmed dagax maxamuud haybe iyo gacanlibaha tijaabadaasina ilaa hadda si fiican bay socotaa waan gartay marka degmooyinka qaar waxaa la sheegi jiray hargeysa inaanay biyo helin haatan degmooyinkaad biyo ballaarintan iyo horumarinta biyaha ka samayseen waa kuween magaalada hargeysa wixii ka dambeeyey oktoobar laba kun iyo labaiyo labaatan markii la furay wejiga koowaad ee mashruuca biyaha hargeysa waxaa runtii kordhay degmo kastoo hargeysa tiradii dadka biyaha ka heli jirtay bulshada reer hargeysana waxay fahantay arrintii hore u jirtay inay ahayd arrin biyayaraan iyo nidaamka oo runtii aan ku fileen magaalada haddana ay heli doonaan oo shaqadii magaalada runtii ay si xawliya uga socoto inta hadhe markaa markaad isbarbar dhigto magaalada hargeysa dadka qasabada biyaha ka hela iyo dadka gaadiidkaa kale u dhaamiyaan ee biyaha banaanka looga keeno markaad isbarbardhig ku samaysa dhinacyo badan baad is leedahay waxaanu ku qiyaasanaa in hadda biyaha biyaha ugu badana lagu isticmaalo magaalada hargeysa gudaheedu waa biyaha qasabada waxaanu kordhinay biyaha magaalada yimaada in ka badan saddex laab intii hore u iman jirtay gaadiidkaa yareerna waxay waxay qaadaan waxa weeyaan waa biyaha qasabada marka markaan ka hadlayan le biyaha ugu badan ee lagu isticmaala magaalada hargeysa oo biyaha qasabada waxaan uga jeedaa dadka qasabada u xidhan tahay iyo dadka gaadiidka yarar ee magaalada hargeysa kudhe ka dhex shaqaysta ay u dhaamiyaan oo iyaga laftooduna dhaamiya uun biyaha qasabada booyaduhu xaggay ka keenaan magaalada ka baxsan ee biyahay uga keenaan gaadiidka gaarka loo leeyay runtii waxay ka keenaan biyaha jihooyin kala duwan ee magaalada hargeysa ha u badnaado galbeedka iyo beriga hargeysa nadaafadda iyo caafimaadka biyahaasi sideed u hubisaan marka
sahar waad mahadsan tahay wakaalada biyaha hargeysa kuma howlaneen oo kaleata horumarinta amba fidinta kaabayaasha biyaha ee magaalada hargeysa gudaheeda waxaa kale wakaaladu ku howlan tahay koruqaadista iyo koruqaadida iyo ilaalinta badqabka iyo fiidhowrka biyaha magaalada hargeysa lagu isticmaalo haddii ay yihiin kuwa qasabada ku yimaada iyo haddii ay yihiin kuwa ay keenaan gaadiidka gaarka loo leeyahay ee la yaqaano boydleyda waxaanu hirgelinay shaybaarhka hubinta tayada biyaha hargeysa sanadkii laba kun iyo labaatan shaybaarkaas oo runtii lagu baaro dhammaanba biyoyooga kala duwan ee hadda laga soo saaro somalilan amba ha noqdaan kuwo hay-ado dowladeed ay gacanta ku hayaan amba ha noqdaan kuwo hay-adaha maxalliga amba kuwa hay-adaha ka shaqeeya horumarinta biyaha ee ajnabiga ay gacanta ku hayaanba shaybaarkaasoo runtii looga kala yimaado meelo kala duwan oo ah dhulalka ay soomaalidu degto ee jaarka la ah somalilan shaybaarkaas oo ka gacanta ku haya qofka matalan isticmaala biyaha booyadda ee dareemo wax ka dareema biyahaas waxa uu la soo xidhiidhaa xafiiska adeega macmiilka ee wakaalada biyaha hargeysa oo furan afar iyo labaatanka saacadood toddobada cisha wiiga iyo maalmaha fasaxyada loo yaqaano fasaxyada qaran dhammaantood shaqeeya marka uu qofkaasi soo garaaco uu idhaa shaybaarkan u baahanaya shaybaarka lagu xidhaa shaybaarku tiin bay u diraan waxaana si bilaasha loogu baaraa biyaha uu qofka muwaadinkii isticmaalayay hadduu biyaha qasabada laftiisa taangigiisa ka shakiyo oo la baadhaa waxaa kaloona sameynaa wacyigelin joogta oo dadku weelka biyaha ay ku kaydsadaan siday isaga baarayaan waxaan sidoo kale fulinaa cilmi baarino khuseeya biyahan magaalada lagu isticmaalo dadku siday u kaydsadaan maxaa tayadooda bedelaa iminkana cilmi baarisuu shaybaar gacanta ku haya waxaa shaybaar ka shaqeeya khubaro reer somalilan oo waxbartay runtii oo gobolada kala duwan ee somalilan ka yimiday oo jaamacada dalka gudihiisa iyo dibadiisaba kasoo baxay markaynu ka hadlayno arrimaha la xidhiidha fayaqabka iyo caafimaadka biyaha iyo kaydintooda waxaa jira wadamada way ku kala duwan yihiin biyaha macdanaha ku jira qaarkood waxaa la sheegaa inay ku badan yihiin macdanaha caadi ahaan dhulka kasoo baxeen iyo biyahaasi ku badan kuwana waxaa la sheegaa waxyaabaha lagu darayo ee ka ilaalinaya cayayaanka iyo jeermiska biyaha raaca inay iyagana maaragtay khatar caafimaad keeni karaan marka sideed iskugu dheeli tirtaan biyihii inay nadiif noqdaan oo ceelkii ay kasoo baxayeen iyo berihii ay soo marayeen aan wax jeermise dhibaata kasoo gaadhin sidoo kalena waxyaha lagu daray lagu ilaalinayaa aanay haddana caafimaadkii kale bini aadanka aanay halis u gaadhsiinin saar waad mahadsantaha walaal samaynta shaybaarka hubinta tayada biyaha hargeysa markii ugu horreysa waxaanu samaynay dhismaha iyo qalabaynta kadib waxaanu xooga saarnay in la helo aqoon-yahan tababaran oo khibrad sare u leh inay ku shaqeeyaan arrintan markaanu helnay kadib waxaanwaxaanu hubinay in la helo dad khubara ayaga kasii aqoon sareeya oo tababaro joogta ah qubiyo xirfadooda ilaa aanu kalsooni buuxda ka qaadanay in shaybaarkaasi si buuxda u howlgeli karana maanaafo